بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة baabu bayaani miiqaati ahli lmadiinati reer madiina miiqaadkoodii caddayntiisiibuu u baab yahay walaa yuhilluu wa anlaa yuhilluu iyo in aynan xarmanin oo aynan xajkii ama cumradii ku dhawaaqin qabla dilxulayfati meesha dilxulayfa layra horteed dilxulayfa intaan la gaarin inaynan ku dhawaaqin xaj oo aynan ama cumro oo aynan xarmanin yacni markay soo gaaraan dulxulayfa inay xarmadaan ayb musanifku marka baabkan iyo xadiidka uu soo wado ayb wastanbada almusanifu min iiraadi اlkhabari bisiiqati اlkhabari maca iraadati اlamri tacayuna dalika ayb waqtigii nebigana lama oga buu yidhi waaydan falam yunqal can axadin miman xaja maca nabiyi sala allahu calayh ali wasalam annahu axrama qabla dilxulayfa xadiidku marka sida uu keeni doono khabar ahaan buu ku soo arooray oo rasuulka sal l salam wuxuu yidhi reer madiina waxay ka xarmanayaan meeshaas dilxulayfa wuxuu ka istinbaaday marka imaamu albukhaari khabarkaas xadiidku uu sheegaayo iyo wuxuu isu geeyey xilligii nebiga sala allahu calayh waali wasalama uu xajinaayey dadkii la socday qof dulxulayfo ka hor xarmaday ma uunan jirin labadaabuu isu geeyey wuxuu ka istinbaaday in meeshaa in laga xarmadaa ay waajib tahay oo qabla dulxulayfa aan la xarmanin marka ad miiqaadka qabla almiiqaad ma la xarmo karaa iyo bacda almiiqaad iyo iyaga yacnii miiqaadka kadib inaan la xarman karin waa iska caddahay oo qofka hadduu bacda miiqaadkii isagoo og oo gudbo oo uu xarmado waxaa ku laasimayo shay waajib ayuu ka tegay dam ama dhiig ayaa laga raboonaya laakiin miiqaadka intaan la gaarinna siday tahay iyadu markaade xajkii iyo cumradii waxba ugama baaba'ayaan qofka laakiinse sunnadii buu khilaafay sunnada ayuu khilaafay haddii aad kala garan weyso miiqaadkaagiina inaad yanama wax kuu sheega aad garan weyso xoogaa marka qablalmiiqaad inaad xarmato si aadan ugu dhicin miiqaadka inaad gudubto adoon xarmanayn ayb imaam maalik baa nin u yimid ibnuwadax alqurtubi wuxuu warinaa imaam maalik baa nin u yimid markaasuu yidhi min ayna uxrimu ya abaa cabdillaahi xaggeen ka xarmadaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi imaam maalik min xaysu axrama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam meeshii nebigu uu ka xarmaday ka xarmo oo dulxulayfo ah markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka xarmanayaa qabriga nebiga marka dulxulayfo anoo muxrim ahoo xajkii xarman oo muddo talbiyada waday ayaan gaarayaa ajarkaa ii kordhaaya markaasuu wuxuu yidhi innii akhshaa calayka alfitna waxaan kaaga cabsanayaa yidhi imaam maalik fitno inay kugu dhacdo markaasuu ninkii wuxuu yidhi waayu fitnatin acdamu wuxuu yidhi waayu fitnatin fii amyaalin asiiduha dhowr mayl oo aan kordhinayo oo daaco iyo cibaado ku siyaadinayo maxaa ku jiroy oo dhib ah markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa ka daran uu yidhi inaad cibaado rasuulka uga hormarto adiga cibaado rasuulkii sala allahu calayh ali wasalama aan uunan samaynin markaad adiga samaysood weliba khayr baan ku siyaadina aa leedahay dhibka ka weyn waa maxay rasuulka inaad ka hormarto markaasuu wuxuu yidhi innii samictu allaha yaquulu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka in laga fogaado waxaas haddana haddiiba khayr laga raadiyo waxaa dhici karto inay khatar ay gashaba maxaa yeelay khayrkii qofka inuu ka raadiyo meel rasuulkii uunan ka raadin nin aaday halisu tahay ayb qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama qaal yuhillu ahlulmadiinati reer madiina way xarmanayaan oo way dhawaaqayaan oo talbiyadii bay ku dhawaaqayaan min dilxulayfati dilxulayfa xaggeeda ayay markay meeshaa gaaraan bay ka xarmanayaan wa ahlu shaami reer shaamna min aljuxfati juxfa juxfa marka raabaq ayaa la yidhaahda magacaa laftirkeedana waa wadataa laakiin raabaq agteeda ayay ku aadan tahay wa ahlu najdin reer najdina min qarnin ayay ka xarmanayaanoo qarnulmanaasil daaif wadadeeda sayl ayaa la yidhaha marka sayl meeshaas qaala cabdullaahi waxa uu yidhi cabdullaahi bni cumar wabalaqanii waxaa i soo gaartay anna rasuula allahi sal l slama qaal nebigu inuu yidhi wayuhillu ahlu lyamani reer yeman waxay ka xarmanayaan iyaguna min yalamlam meeshaa yalamlam la yidhaha alamlamna waa la yidhi ayb tarjamada xadiidku marka way iswaafaqayaan reer madiina waxay ka xarmanayaan dilxulayfa ka sokay inay ka xarmadaanna ma aha maxaa yeeley rasuulkii iyo asxaabtiisii dadkii markaa la xajinayay nin meeshaa meel ka horreysay ka xarmaday ma jiro meel kadib haddaad ka xarmatana adoo og al-ixraamu min almiiqaat ayaa kaa maqnaanaya inaad miiqaadkii ka xarmato markaas waxaa kugu laasimay waxaa kugu laasimaya dhiig haddii aad acmaashii cumrada ama xajka aad gudagasho haddii kalena aadan gudagelin inaad dib u laabato miiqaadkii aad ka soo tagtay ku noqoto markaas kabacdi haddaad sidaa qofka uu yeelay istilfaari waxba ula imaanayaa waxba markaa laga raboon maayo baabu baabu muhalli ahli shaam baabu bayaani muhalli ahli shaam reer shaam meesha ay xajka ama cumrada ay ka xarmanayaan caddaynteedii buu u baabiya qال xdثna مسدد qال xdثna حmاad عن cمر بن dيناr عن طاawوس عن بن عabاaس رضي الله عnهma qاal وqta رasuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم rasuulku wuxuu u xadeeyey u u gooyey لأhلi الmadينةi reer madiinة dalxulayfa ayuu u gooyey وlأhلi شhaami reer شhaamna aljuxfata ayuu u gooyey maxalushaahidka meeshaa walihli najdin reer najdina qarna almanaasil ayuu u gooyey nebiga waliahli اlyamani reer yamanna yalamlam ayuu u gooyey fahunna lahunna fahunna iyagu markaasi mawaaqiiddan hadda lasoo sheegay lahunna ay liahli dalika albilaad ama liahli dalika amakaan alamaakin amaakintaa dadka degan ayaa iskale mawaaqiiddaas waliman iyo axad baa iskale oy miiqaad u tahay ataa imaanayo calayhinna korkooda ku imaanayo oo min hayri ahlihinna dadkooda aan ahayn ninka hadda mawaaqiiddaas lasoo sheegay dadkii loo sheegaa iskale iyo ninkii meelahaas korkooda imaanayo oo dariiqiisu ay tahay ayb min hayri ahlihinna liman axad buuna xukunkaa u sugnaaday kaana ahaaday huwa axadkuba yuriidu inuu doonayo alxaja xaj iyo alcumrata cumro liman kaana yuriidu alxaja waalcumrata waxaa weeyaan takhsiis oo takhsiiskuna siday u tahay waxaa weeyaan meelahaas waxaa la yidhi lama gudbi karo yaa waayo laakiin qofkaan gudbi karin waa ninkii xaj iyo cumro u socdo laakiin ninkii howl kale u socdo ganacsi ama yacni dad salaamid iyo u socdo iyo meelahaas waa iska mari karaa isagoon xarmanin xarmanin faman kaana qofkii ahaaday oo isagu markaa ahaaday duunahunna amaakintaa meel ka sokayso xaggay uga sokaysaa marka sokayntu waa nisbi moogtahay duunahunna duuna haadihi yani mawaaqiid mawaaqiiddaas lasoo sheegay qofkii ka sokeeyo oo maka uga sokeeyo oo dhanka maka uga sokeeyo famuhalluhu meesha uu ka xarmanayo min ahlihi weeyaan gurigiisa ayaa meesha uu ka xarmanaya ay tahay wakadaaka sidaadaas oo kale xataa ahlu makata reer maka yuhilluuna minhaa maka ayay ka xarmanayaan xataa reer maka makay ka xarmanayaan meeshaan iyadan marka waa wakadaaka xataa ahlu makata yuhilluuna minhaa xajkaa laga wado wa ilaa cumrada reer maka waa inay ka baxaan maka oo ay aadaan adna alxilli meesha ugu dhow xilli inay intay aadaan soo galaan ayaa laga ee waxaan marka reer maka laleeyahy markay ka xarmanayaan cumrada kuma jirto xajka bidaliili nebiga caa-isha markii ay maka joogtay walaalkeed buu wuxuu yidhi orodoo tanciin geey ka soo cumraysay haddii laga xarman karo maka dhexdeeda cumro looga xarman karo meeshaas unbaa laga geyna maxaaba dhibkaas dhan loo mari loo maraya walacalla marka xajka laftirkiisa marka la leeyahay reer maka makay ka xarmanayaan marka la leeyahay xajka isaga laftirkiisa socod baa ku jiro xajka laftirkiisa socod ayaa ku jiro oo markaa qofkii maka intuu ka baxo ayuu xilliga aadayaa markaasuu haddana dawaaf u imaanayaa beytka maxaa yeele xajka xaggee loo aadayaa xaramka waa laga baxayaa carafaadaa la aadaya carafaad marka xaram miya mase waa xilli waa xilli ninkan marka xaajiga ah ee maka degan ee xaj xarmanayo isagu isaga xilliga ayuu aadayaay waa ka baxayaa maka mina iyo musdelifo iyo carafaad buu u gudbayaa markaasuu soo gelayaa maka maalinta tobanaad iyo wixii ka dambeeyo si uu u sameeyo dawaafu lifaada ayb baabu muhalli ahli najdin reer najdi meesha ay ka xarmanayaan caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaanaa caliyu huwa bnu cabdillaahi اlmadiniy qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna qaala sufyaan xafidnaahu min الzuhriyi xadiidkan zuhri baan ka xifdinay can saalimin can abiihi waqata الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebiga wuu xadeeyey oo waa gooyey qال xadaثna أحmد qال xadaثna بن وhب qال أخbarnيi يuنس وبن يزيد الأyلي عن بن شhهاaب عن سالم بن عبد اللahi عن أbيه رضي الله عnه qاal samعtu رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم yquuل nebigoo dhahayaan maqlay muhlu أhli الmadيnaةi reer madiina meesha ay ka xarmanayaan dulxulayfa wamuhallu ahli shaami reer shaam meesha ay ka xarmanayaanna mahyacatu weyaan wahiya aljuxfatu mahyacadu waa juxfa ayb wa ahli najdin wamuhallu ahli najdin reer najdi meeshaay ka xarmanayaanna qarnun weyaan qaala bnu cumar radi allahu canhumaa zacamuu waxay sheegeen ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama qaala nebigu inuu yidhi walam asmachu anigase kama maqline wamuhallu ahli اlyamani reer yaman meesha ay ka xarmanayaanna yalamlam weeyaan baabu muhalli man kaana duuna almawaaqiiti mawaaqiidda ka sokay oo maka uga sokeeyo qofkii meeshaa ku sugan meeshii uu ka xarmanayay makaanu xarmashadiisa ayuu u baabyaha caddayntiisa qال xadaثna qتaybaة qal xadaثna xmaad can cmri can طaawuus can ibni cabaasi radي الlه canهuma ana الnabiya slى الlه عalيه alي waslama waqta liأhli اlmadiinaةi reer madiina wuxuu u gooyey dalxulayfa waliأhli shaam اljuxfata waliأhli اlyamni ylamlam waliأhli najdin qarnan fahuna mawaaqiidaasi lahuna dadkaas ayaa iskale liasxaabi hadihi اlamaakin waliman ayaa iska leh axad ataa calayhinna korkooda yimid min gayri ahlihinna dadkooda aan ahayn mimanna ah kaana ahaaday huwa mankuba yuriidu alxaja waalcumrata xaj iyo cumro inuu rabo faman kaana duunahunna qofkii mawaaqiiddaa ka sokeeya meel ah ahna fa min ahlihi gurigiisuu ka xarmanayaa xataa ina ahla makata reer maka yuhilluuna minhaa maka ayay ka xarmanayaan xukunka marka intaas dambe wa tarjamadii xadiidka inta dambe waa meesha iska waafaqaya waa iska mafhuum waxyaabahan o dhan baabu muhalli ahli lyaman reer yaman makaanu xarmashadooda meesha ay ka xarmanayaan caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaثanaa mucalla bnu asad qaala xadaثanaa wuhaybun can cabdillaahi bni taawuus can abiihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama waqata liأhli اlmadiinaةi dalxulayfati waliأhli shaami اljuxfata waliأhli najdin qarna اlmanaasili waliأhli اlyamani yalamlama huna liأhlihinna dadkooda iskale mawaaqiidaas iyo walikulli aatin mid kastoo imaanayo calayhina korkooda imaanayo min gayrihim oo qayrkood ah miman araada alxaja wاlcumrata xaji cumrana dadka raba ka mid ah faman kaana duuna dalika meeshaa amaakintaa la soo xusay ka sokay qofkii ah famin xayu fa yuxrimu uu xarmanayaa min xayu meel ayuu ka xarmanayaa ansha'a socodka uu ka bilaabayo xataa ahlu makata min makata ayay ka xarmanayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan daatu cirqin meesha daatu cirqin la yidhaahdo iyo ahli lciraaqi reer ciraaq bay u sugnaatay hadda halkan wuxuu noo sheegayaa marka reer ciraaq meesha ay ka xarmanayaanoo daatu cirqin inuu yahay qaala xadaanaa caliy bnu muslim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal lamaa futixa markii la furay haadaani اlmisraani labadan magaalo markii la furtay ayb marka haadaani اlmisraani sidaas ay riwaayaadku u badan yihiin lama futixa bidami اlfaa'i cala اlbinaaءi limaa lam yusama faaciluhu waxaa kaloo riwaayadka kushmiihani ay sheegaysaa lamaa fataxa haadayni اlmisrayni cumar markuu labadan magaalo furtay bifatxi اlfaa'i wataai calaa adfi اlfaacili wاtaqdiiru lamaa fataxa allaahu markuu alla furay وkda ثبت في رواية أbي نعيم في المستkرج وbه جزم عyاaض وأma بن مالك fqاaل تناaزع waxaa ku doodaya فتحa وأtw وhuوa عalى إعmاaل الثاني baabu تناaزع u geliyey وإسناaد الأول إilى ضميiر cmر atwda soo socoto iyo baabu تنaaزعu ka dhigay kan labaaduna cmل siinaya لqربه lamaa futixa markii la furay haadaani misraani labadan magaalo atow cumara cumar bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa amiira almu'miniin ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka xadda liahli najdin reer najdi wuxuu u xadeeyey qarnan qarni ayuu u xadeeyey wa huwa meeshaa qarnina qarnalmanaasil makaankaasi jawrun weeyaan mid iilan oo leexsan waayo can dariiqinaa jidkeenna ka leexsan reer ciraaq markii la furtay labada magaalo dadkii waa soo xajinayaan cumar bay waxay yidhaahdeen rasuulkii alla qarnulmanaasil ayuu u xadeeyey reer nejdi annaga haddaan dariiqaas soo mari lahaydna waa laga leexsan yahay dariiqaas oo inaan inta leexanna kor ka soo wareegnay tegaysaa wainaa anaguna in aradnaa haddii aan doonno qarnan haddaan qarni meeshaa mara aan isdhahno shaqa calaynaa waana dhibaya oo korkeennuu dhibaya arrinka qaala waxa uu yidhi cumar fanduruu fiiriya xadwahaa meesha ku aadan min dariiqikum jidkiinna faxadda lahum markaa wuxuu u xadeeyey daata cirqin meesha daata cirqin iyaga marka najdi dhulkan marka najdi la leeyahay ciraaq najdi waa iska soo gelaysaa najdi dhulkan koroo dhanaa la yidhaaha marka iyagu waxay yidhahdeen reer ciraaq annaga haddaan reer najdi aan ka raacno meeshii iyaga loo xadeeyey oo nebigu u towqiitiyey u gooyey haddaan mara isdhahno dariiqaas waa naga leexsan yahay waana na dhibayaa maridiisa markaasuu cumar ijtihaaday waxa uu yidhi dariiqiinna tooska ah meesha uu kaga aadan yahay qarnulmanaasil fiiriya meeshaaska xarmada fuqahada marka meeshaan mas'alay kala baxeenoo mas'alada waxay tahay ninkii aan miiqaadka kor maraynin oo meelihii nebiga hadda uu xadeeyey ninkii aan maraynin oo aan meesha yani korkeeda aan maraynin muxuu samaynayaa muxaadaad wax leynaa meeshii ku aadan oo la siman ayuu ka xarmanayaa waxba inuu dariiqi u leexleexdo u baahan maayo fuqahada marka ijtihaadkan cumar taasay marka ka qaateen xadiidku waxaa kaloo tusayaa daatu cirqin nebiga inuusan xad u xadaynin oo cidda xadaysay oo miiqaadka ka dhigtay cumar bnu khaaab inuu yahay radia allaahu canhu meeshaas marka war badan baa ku jira ibnu xajar waa baxtiyey markaa waxa uu yidhi fanduruu xadwahaa meeshaas fiiri ay ictabiruu maa yuqaabilu اlmiiqaata min alardi alatii taslukuunahaa min gayri maylin fajcaluuhu miiqaatan wadaahiruhu ana cumara xadda lahum daata cirqin biijtihaadin minhu xadiidka daahirkiisa cumar in ijtihaad uu ugu xadeeyaa ka muuqanayso waqad rawa الshaaficiyu min طariiqi abishachaa qaala lam yuwaqit rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam liأhli اlmashriqi shayئan faاtakhada الnaasu bixiyaali qarnin daata cirqin nebigu uma xadaynin dadkiibaa marka waxay samaysteen qarnulmanaasil meel ku aadan daatu cirqinayna noqoto وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه وxuu ku daray qaal بن عمر بن عمر waxa uu yidhi فaآatara النaasu dadkii waxay doorteen ذاata crqin ayay calىa qarnin ka doorteen maadaama ay qalaco ku tahay وlah عan سفyاan عan صدقةa عan بni cمر fadakra xadيiث المawaaqiiتi qaala faqaala lahu qaaئl nin baa wuxuu ku yidhi faأyna الcراaq craaq waa gobol weyn waa craaq aawe faqaala ibnu cumar ibnu cumar waxau yidhi lam yakun yowmaidin ciraaq maalintaas ciraaq maba jirinba yani ma jirin wuxuu ka wadaa muslim ma deganay meeshaa hadda marka rasuulkuna meelihii muslimiintu ay deganaayeen unbuu xadka iyo wax u kala sameeyey وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن ديناr عن بن cمر qاaل لم ykن cراaq يومaئذi ووقع في غرائب مالك للدار قطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا النبي غير العراق حديه وقوي قرن قرن المنازل قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه إمام مالك انتهى انضب وكثر كتابه qaala daaraqutniyu tafarada bihi cabdurazaq baa la gooni noqday qultu ibnu xajar wuxuu yidhi walisnaadu ilayhi isnaadka ilaa intaa iqaatun atbaatun wa akhrajahu isxaaq bnu raahuya fii musnadihi canhu wa huwa qariibun jiddan wa xadiidu lbaabi yarudduhu xadiidkaana radinayo marka in nebigu inaanu xad u samaynin reer ciraaq xadiidkan baabkaa caddaynayo warawa ila haddii nebigu u xadeeye looma baahdeen cumar in inta la weydiiye haddana ijtihaadi wax la sameeyo ayb warawa الshaaficiyu min طariiqi طaawuus qaala lam yuwaqit rasuulu الlahi sal ا slm daata cirqin walam yakun xiinaidin ahlu اlmashriq wa qaala fi اlum imaamu shaafici umka wuxuu ku yidhi lam yahbut can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam annahu xadda daata cirqin ma sugnaanin inuu nebiga daatu cirqin xad uu ka dhigay miiqaad uu ka yeelay wa inamaa ajmaca calayhi nnaasu dadka unbaa ku ijmaacay ee rasuulka laakiin ma xadeynin wahada kulluhu yadullu calaa ana miiqaata daati cirqin laysa mansuusan riwaayaadkan o dhan isku jeed dabada ka mar waxaa laga fahmayaa daatu cirqin nebigu inuusan caddaynin oo gadaashiis markaa lagu ijtihaaday wa bihi qataca alghazaaliyu wاlraaficiyu fii sharxi اlmusnad musnad shaafici msnad shaafici weeye musnadkan raafici musnadu shaafici buu sharxay waana maطbuuc wاlnawawiyu fii sharxi muslimna sidaasuu qariray wakadaa waqaca fi اlmudawanati limalik waصaxaxa alxanafiyatu wاlxanaabilatu wajumhuuru الshaaficiyati wاlraafici fi sharxi الصagiir wاlnawawiyu fii sharxi اlmuhadab anahu mansuusun intaana imaamna waxay yidhahdeen waa mansuus daatu cirqi nebiga cadeeye wqad waqaca dalika fii xadiidi jaabir bayna ku dhacday cinda muslim ilaa annahu mashkuukun fii rafcihi laakiin marfuucnimadiisii baa marka lagu shakiyey akhrajahu min طariiqi bni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabiran yus'alu can اlmuhalli faqaala samictu axsabuhu rafaca ila اnabiy sal l slam fadakarahu shakiga marka meeshaas uga jira waakhrajahu abu cawaanata fii mustakhrajihi bilafd faqaala samictu axsibuhu yuriidu الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam waqad akhrajahu axmedu min riwaayati bni lahicata wabnu maajah min riwaayati ibraahima bni yaziid kilaahuma can abi zubayr falam yashukaa fii rafcihi wa waqaca fii xadiidi caaishata wa fii xadiidi اlxaariث bni camrin الsahmiy kilaahumaa cinda axmed waabi daawuud wالnasaa-iy intaa iyaguna riwaayata caaishana waa ku timid oo abu daawuud nasaa-i ay warinayaan wahada yadulu calىa ana lilxadiidi aslan intaan marka laysu geegeeya waxay tusaysaa xadiidka dhahaya nebigaa xadeeyey inuu asal leeyahy falacalla man qaala inahu gayru mansuusin lam yablughu waxaa laga yaabaa culimmada tiri ama qowlka hore nebigu ma caddaynin inuunan soo gaarin xadiidkan ow ra'aa ama inuu arkay dacfa alxadiidi xadiidka daciifnimadiisa inuu arkay biictibaari ana kulla طariiqin laa yakhluu can maqaalin maxaa yeeley xadiidkan waa mansuus dhahayo dhinac walba marka laga fiiriyo maqaal baa ku jira iyo war oo yani waxaan ujeedaa dariiq dariiq marka loo fiiriyo maqaalka ku jira inuu ujeedo walihaada qaala ibnu xusaymata waxa uu yidhi ruwiyat fii daati cirqin akhbaaru laa yahbutu shay-un minha cinda ahli اlxadiid waqaala bnu lmundir lam najid fii daati cirqin xadiidan haabitan intahaa laakina alxadiida bimajmuuci turuqi yaqwaa ama yuqawaa waaba la xoojinaya kamaa dakarnaa xadiidku marka wuu xoogeysmaya amaa qolooyinka iyagu yidhaahdeen oo ku cileeyay ciraaq ma jirin lama furanin markaas ibnu cabdilbar waxa uu yidhi hiya kaflatun لأن النبي صلى الله عليه لي وسلم وqت المواaqيiت لأهلi النواxي qبلa الفتوح nebigu markuu mawaaqiidan samaynayo intaan meelaha la furan شhaam bayaa furtay شhaam iyo masrba lama furanin soo ma maca dalika شhaam way ku jirtaa miiqaat mawaaqiidii nebigu uu xadeeyey marka qabla الfuتوuح baaba mawaaqiidan la xadeeyey marka waa kafle in la yidhaha weli ciraaq lama furanin iyo waxyaabaha hadihi masala masaladaas marka waxay tahay daatu cirqin nebiga ma xadeeye mase cumara ijtihaadkiisa ku xadeeye waxau isku ugu dambeyn u yidhi axaadiidta haddii la jamciyo inay mansuus ahayd baa soo baxaysa ayb mas'alada labaad waxa ay tahay ayb wa ama maa akhrajahu abu daawuud wاtirmidiyu min wajhin aakhara can ibni cabaas أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة abu daaud xadiid wuxuu wariyey marka nebigu reer mashriq mashriq marka ciraaq iyo dhulkaas dhana ah iiraan ilaa ruushka dadka mashriq ka imaanaya wuxuu u xadeeyey inay ka xarmadaan alcaqiiq meel la yidhaha hadda daatu cirqin baan haynay hadda caqiiq baa timid marka xadiidkaas wuxuu yidhi faqad tafarada bihi yaziid bnu abi ziyaad wahuwa daciifun ayb ninkaabaa la gooni noqda waana daciif wain kaana xafidahu hadduu soo xifdiyeyna faqad jamaca faqad jumica baynahu wa bayna xadiidi jaabirin ayb xadiidka ay xadiidka jaabir iyo keyrkii ay wariyeenba waa la jamciyey biajuubatin baa lagu jamciyey minhaa ana daata cirqin miiqaatu اlwujuub wاlcaqiiqa miiqaatu اlاstixbaab xataa haddii xadiidka abu daawuud uu sugnaado waxaa la leeyahay daatu cirqinna waa miiqaadkii waajibka oon la gudbi karin caqiiqna waxaa weeyaan miiqaad istixbaab iyo sunnanimo tusaayo marka labadooda yaa fog marka yaa maka ka fogna oo dhanka ciraaq ka jira mako waxaa ka jiro caqiiq leanna marka hore dadka reer ciraaq siday u socdaan caqiiqay maraayaan caqiiqdaas marka inay ka xarmadaan waamwaa sunna waa soo dhaafeen kama xarmalin daatu cirqin ma gudbi karaan ma fahamta mara meeshaa sidaasay ku jamciyeen marka culimmada daatu cirqin miiqaatu lwujuub waaye caqiiqna waxaa weeyaan miiqaatu listixbaab wa minhaa waxaa kaloo lagu jamciyey ana alcaqiiqa miiqaatun libacdi alciraaqiyiina wahum ahlu lmadaa'in wاlآakharu miiqaatun liahli اlbasr ciraaqda in la kala qaybiyo dariiqyadeeda oo la yidhaha reer basrana waxaa weeyaan waxay iska leeyihiin daatu cirqin reer madaa-in iyo dhulkaa dadka ka imaanayana caqiiqay leeyihiin sidaa iyo siyaabo kaluu sheega calaa kulli caqiiqda aan ka sheekaynayna ma aha marka waadilcaqiiq waadilcaqiiq waadi la yidhaahdaa jiro u dhow dulxulayfa oo nebiga la yidhi laba ragca halkan ku tuko xaj iyo cumro wada wada jirana ku dhawaaq kaas isaga madiina u dhow yahay kan laga hadlaya kaas waa meel kaleo iyada caqiiq la yidhaahdo waa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaثanaa cabdالlaahi bnu yuusuf wahuwa الtiniisiyu qaala akbaranaa maliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia اllahu canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga anaaka bilbaxaa'i baxaa meesha badxaa la yidhaha dhagaxda quruuraxa leh bannaankaas ayuu tu'iyey oo uu yacnii fariisiyey hashiisii bidilxulayfati ah badxaadii baa marka la sheegayaa marka anna nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga anaaka wuxuu tu'iyey uu fariisiyey raaxilatahu gaadiidkiisii bilbaxaa'i badxaa bidilxulayfati ayuu fariisiyey badxaadaasoo dilxulayfa ku taalna ayb fasallaa biha waa ku tukaday nebiga meesha wa kaana cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar wuxuu aha radia allaahu canhuma yafcalu daalika sidaas buu yeeli jiray hore waxaan usoo sheegnay bukhaari haddii uu yidhaha baab wax tarjamo ah uunan ku dhigin baabkaasi macnihiisu waxaa weeyaan waa sidii fasal oo kale baabkii ka horreeyey kan ka horreeyey ayuu axkaamtiisii xugun ka mida ayuu uga hadlayaa meeshaan baab markuu yidhaha waa kal fasli ayb baabkan marka iyo baabkii hore xaggee iska waafaqayaan hore waxaan usoo haynay mawaaqiidda wax ku saabsan qofku markuu soo gaaro miiqaadkii loo xadeeyey inuu meeshaa ka xarmano xarmashadii marka waxaa sunnooyinkeeda ka mida marka salaad in inta la tukado salaad gadaasheed lagu xarmano salaaddaas ama mid farada ha noqoto ama mid kaloo iska sunno ah ha noqoto xadiidkan markaa dabcow noo sheegay baabkan xadiidka ku hoos yaallo wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu salaad tukaday markuu salaaddaa tukada kadibna inuu xarmashadii galay idan marka min sunani اlxraam waxaa ka mida asalaatu an yaqaca alixraamu caqiba salaatin salaad gadaasheeda inuu dhaco ixraamka salaaddaa marka nebigu uu tukada hadda ma sunno miyaa sunnat اlixraam ma salaad farada miyaa labadaba oo ixtimaali kartaa bacdi riwaayaatna waxay sheegayaan ana nebiya sal l slam salla alcasra bidilxulayfati uma axrama labadan ragcee marka halkan lagu sheegay fasallaa bia salaadan la sheegaayo waa salaaddii casri waa nebigu uu tukaday markaa nebigu markuu dulxulayfo soo gaaray salaaa qubaystay salaad casir buu tukaday markuu salaadaa tukaday kadib ayuu xarmaday idan marka waxaa laga qaadanayaa marka inay wanaagsan tahay ixraamku inuu dhaco caqiba salaata baabkan marka xadiidkiisu sidaas baabu khuruuji الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalama calى طariiqi الshajara baabu bayaani khuruuji الnabiy sal l slam nebiga bixitaankiisa caddayntiisii buu baab yahay calaa dariiqi shajarati meeshaa dariiqa inuu ku baxay ayb dariiqi shajara waa meel macruufoo la yaqaano qofka maka u socdo madiine ka tegey dariiq la yaqaano ou maraw halkaasaa marka nebiga uu ku baxay markii uu sii socday qال xdثna إbrahيم بن المنdir wهو الxiزاamiي qال xdثna أنس بن عyاaض wهو أbو ضمرة عن عubayd اللahi عن ناaفع عن cabdاللahi بن cمر رaضي الله عanهma أنa رasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebigu kaana wuxuu ahaa yخruju inuu baxayey min طريiqi الشhaجaرة dariiqaasuu ka baxayay وaydkulu waa soo gelayey madiinow dib markuu usoo noqonayo wuxuu ka soo geli jiray min طريiqi الmcaras طريiq الmcaras laba meel isku aadan waayo labadooda kii kastaaba lix mayl oo u jiraa madiina laakiin waa laba dariiq meeshaa marka sida salaada ciidoo kale nebigu uu dariiq isweydaari jiray ayuu isweydaarinayay meeshaan markii uu maka u socdana dariiqi shajara ayuu maraayay markuu maka ka soo socdana dariiq ilmucaras sababta uu u yeelayana waxay tahay dariiq walba inuu aakhiro u markhaati furo waina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslm nebigu wuxuu ahaa kaana idaa kharaja ilaa makata maka haddii uu u baxaayo yusallii fii masjidi shajara meeshaas ayuu ku tukanayey dulxulayfe agteeda waidaa rajaca markii uu soo noqonayana sallaa bidilxulayfati ayuu ku tukanayay bibaطni اlwaadi dooxada caloosheeda yani gudaheeda wa baata waa baryaya xataa yusbax intuu ka waabariisanayo halkaasuu seexanayay ilaa uu ka waaberiista barqadii ayuu madiine geli jiray tanna marka nebiga sunnay u ahayd oo habeenkii ma soo dheelma jirin rasuulka sala allahu calayh ali wasalam qofka musaafirkaana waxaa loo sunneeyey inuu maalin ciddiisa u soo galo xataa haddii uu habeen magaalada uu soo galo meelo kale inuu iska soo seexdo subaxdii inuu soo aado marka gurigiisii barqadii iyo meelahaas bacdu ahlilcilmi marka waxay leeyihin riwaayaadka xadiidka yacnii sababka uu u yeeli jiray riwaayaadka qaar baaba caddaynayaan oo rasuulku waxa uu yidhi si naagtiina ay isku diyaariso laga maqnaa waxyaabahaas oo kale nacam gurigii iyo waxaasna ay u hagaajiso ayb marka haddii sidaa la yidhaha culamada qaar waxay leeyihiin waktigaan hadda la joogo qofkii taleefon ugu sheegi karaa ishagaajiskii iyo guriga hagaajintiisii waa samayn kartaa ninka waktiguu soo gelayo sheekh ibnu cuthaymiin marka wuxuu leeyahay mar haddii xukunka uu macquul macnaa uu ahaa marka laa ba-sa marka karaaha maaha in habeen lasoo galo guriga la yimaado safar haddaad ka imaanaysa in habeen iska soo gasho haddaad iska soo hormariso akhbaarka maxaa yeele axkaamtu laba nooc waayo axkaamna macnaheedaa la yaqaanaa iyo cilladeeda axkaamna lama yaqaan cilladeeda oo wax tacabudi maxdi ah ilaahay un baa nagu addoonsaday oo hadda ma naqaano sababta aan yacnii duhurka aan u tukanayna markay qoraxda zawaalka zuusho maqribka wakhtiga loogu baagay markay qoraxda dhacaysa maa nadri qiyaas marka ma gelin karna taasoo kale laakiin wixii shaaricu uu sheegay xikmada yacni cilladeeda alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacdaman fiqiga saas wahay halkan ibnu xajar wuxuu radiyey wuxuu yidhi waqad qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ina nusuulahu hunaaka nebigu meeshaa degidda uu degay lam yakun qasdan wuxuu u qasday maahayne wainamaa kaana itifaaqan waqtigii uu meelahaa maraayay ayaa meeshaas kusoo beegmay wax isku soo beegnaansho ku yimid waay xakaahu ismaaciil alqaadi fii axkaamihi can moxamed ibni اlxasan watacaqabahu wasaxiixu annahu kaana qasdan lianlaa yadkula almadiinata leylan midaas marka aan sheeg baabu qowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga qowlkiisii caddayntiisii wuu baabay ama macnihiisa alcaqiiqu caqiiq waadiga la yidhaha waadin waadi weeyaan mubaarakun la barakeeyey caqiiq waa waadi la barakeeyey qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaana alwaliid wahuwa alwaliid bnu muslim وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير اليماني قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول عمر بن مقلي أردهاي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مقلي بوادي العقيق سوجه yaquulu uu dhahayo aataani leylata cawadaan waxaa ii yimid aatin mid mid yimaado min rabbii xagga rabbigay igaga yimid fa qaala waxa uu yidhi sallii tuko fii haada alwaadi almubaarak waadigan la barakeeyey ku tuko waqul waxaa tidhaahdaa cumratun fii xajatin waqul waxaa tidhaha cumratun haadihi tani cumratun cumro weeyaan fii xajatin ku dhex jirto waqul cumratun waa la dabdiyey waqul cumratanna waa la dabdiyey cumratan marka hadii la yidhaha waxaa loo qadaray ijcalhaa ayb ijcalhaa cumratan ka yeel fii xajatin ku dhex jirto xadiidku marka wuxuu tusayaa waa caqiiq waadi mubaarak oo la barakeeyey inuu yahay waadi lcaqiiqna marka wuxuu u dhow yahay dulxulayfa kii oo maahan miiqaadka u ah reer mashriq ma aha waxaa kaloo xadiidkan uu tusayaa laga qaadanayaa nebiga xajgii uu xajiyey inuu ahaa qiraan saddex sifa ayaa wujuuhlixraam waa saddex nooc qofku wuxuu u xarman kara saddexda noocna waa wada bannaan yihiin bilitifaaq mid xaaraan ah oo aan bannaanayn kuma jiro wejka koowaad waxaa weeyaan ifraad in lagu xajiyo alifraad ifraadku waxay tahay qofku inuu miiqaadka markuu gaaro labayka xajatan inuu yidhaahdo bis xaj keliya marka xarmanayaa haddii marka xajkiga wax ka dhiman ou maka galo beydkau dawaafayaa dawaafulquduum dawaafkaas isaga uma xisaabno waa dawaaf sunno ama taxiyatulbeyt iska ahda sacyi buu samaynayaa beyna safaa walmarwa sacyigaas waa tirsan karaa laakiin hadhow xajkiisa waa u tirsan doonaa ayb meeshaas marka ninkii mufridka ah imiiqaadkii markuu soo gaaro labeyka xajatan buu yidhi waa dhaafay isagoo yani miiqaadkii isagoo marka exraamkiisii ku guda jiro beydkiibuu gaaray dawaaf buu sameeyey saci bayna safaa walmarwa buu sameeyey bis ma xalaaloobaayo weli sidiisu exraamkiisuu baaqi ku ahaana markuu sidaa exraamka baaqi ugu ahaado xajka marka la aadayo waa aadaya mino ayuu joogayaa musdelifo wuxuu marayaa yacnii carafaaduu tegayaa waa ka soo noqonayaa habeenka tobnaadka musdelifou baryayaa subaxda tobanka ay tahay wuxuu soo gelayaa mina jamaraadkii tuurayaa wuxuu samaynayaa waa xiiranayaa dawaafulifaadou la imaanayaa dawaafulifaado markuu la yimaado sacyi lagama rabo kii horaa sacyi u ah hadduu hore usoo sacyiye sacyi lagama rabo hadduunan hore u sacyinina sacyi baa laga rabaa dabcan xajkiisa sacyi buu u baahan yahay xajka ayb intaas markuu sameeyo kabacdi ayaamu mina ayuu qaadanayaa maalinta koy tobnaad labayo tobnaad minuu joogaya hadduu soo degdegaayo waa soo baxaa labayo tobanka hadduunan soo degdegaynina saddexiyo tobankii buu joogayaa xajkii markuu dhammaado haddana waa baxayaa marka wuxuu soo sameynaya cumro gaara marka cumradiisa xajka waa ka dambaysa isaga xaj buu niyeystay oo xarmaday waa gutay markuu dhammeeyey haddana wuxuu xarmaday cumro cumradaas baa marka haddana uu samaynayaa dawaafii sacyi waa cumrada iyo xalqi bis waayo ka bacdi ninkaas mufrid baa laasaa u xajiyey nooca labaad tamatucaa la yidhahdaa tamatuca isaga waxaa weeyaan bilaha xajka shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha ugu horeeya dulxija inuu cumro ku dhawaaqa miiqaadkii markuu marayo labeyka cumratan dhahaya tartiib marka beytka markuu yimaado waa dawaafayaa dawaafkaas cumrou u yahay dawaafulquduumna waa u yahay ogow sacyi bayna safaa walmarwa iyuu samaynayaa waa xirana ama waa gagaabina bis waa dharkiisa waa bedelana ninkaas waa xalaalooda xajkuu suga maalintii sideedaad marka xajka la gaaro xajkuu aadaya xajkii markuu xarmado ee acmaasha xajka uu sameeyo neefuu bixina maalinta tobnaad waaa waxaa laga rabaa wixii ka dambeeya inuu neef uu markaa qalo faman lam yujid fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajac qofkii aan heli karinna saddex maalmood inuu meesha ku soomo ayaamu lxaj toddobana gurigiisa markaasna maxaa la dhahaa tamatuc nooca saddexaad qiraan ayaa la yidhaahdaa marka horeo miiqaadka uu maraayo labayka xajatan wa cumratan labadaas isku dara markuu soo gala maka dawaafuu samaynaa dawaafulquduum waayo kaas kii xajka maaha welile lama gaarina sacyi bayna safaa walmar wuu samaynayaa sacyigaa oo tirsa kara sida ninkii mufridka ah oo kale maalmaha xajka waa iska baxaa isaga waa u xihan yihiin wixiisa waxuu xirtay u kale u baatay xajkiisii markuu dhama xajkuu gudanayaa waa dhammaynayaa markuu xajka dhammaysto bis xaj iyo cumraba waa sameeyey ninkaas wax dambe u noqon maayo cumradiisii waxay dhex gashay xajkiisii bay dhex gashay kanna maxaa la dhahaa qiraana layna saddexdaas waxaa weeyaan saddex wej oo loo xarmo karo ayhumaa afdal culimmadu waa isku khilaafay rasuulka keebuu sameeyey saddexdan waa laysku khilaafay waxaa xoog badan nebiga inuu qiraan sameeyey ibnulqayim wuxuu zaadulmacaadka leeyahay ilaa afar iyo toban xadiid wax ka badan ayaa waxay tilmaamayaan nebigu inuu qaarin ahaa marka ninkii yidhi mufrid buu ahaa iyo kii yidhi mutamatic buu ahaa waa fog yihiin xanaabilada marka iyagu waxay dhahaan waxaa fadli badan tamatuca lanna nebiga tamatuca ayuu jeclaystay oo wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu walamaa suqtu اlhadya hadyi ma aanan soo kaxeeyeen wala jacaltuhaa cumratan baana ka dhigi laha wixii nebigu uu jeclaystay baa fadli badanay dhaheen shaaficiyadii oo kalena waxay yidhaahdeen iyagu waxaa fadli badan ifraadka lanna waxaa ku jirtay dhaheen laba safar xaj gooniya cumro gooni ah mashaqaa ku jirta mashaqadaasna ajarka waa badina bacda ahlilcilmi iyaguna waxay dhaheen xanafiyada iyo kalena qiraankaa fadli badan maxaa yeele nebigaa u xajiyey qiraanka shaykhulislaam ibnu taymiya mansabgiisa wuxuu leeyahay saddexdaba mid kastaa wuxuu u fadli badan yahay biictibaar ninkii laba safar oo kala gaar a gelaayo oo diyaar u ah inuu laba safar sameeyo ifraadka u fadli badan ninkii hal safar gelaayo oo xoolana aan wadin xoolo aan kaxaynin tamatuca u fadli badan ninkii hal safar rabo xoolana wado qiraanka u fadli badan ile nebigu isagu saas u ahaayeen mid walbaa marka biictibaar aad marka siyaabahaas isheega intaas waxaa dheer xajka dhexdiisa waxaa soo gasho laba fasikhi laba fasakh ayaa xajka dhexdiisu soo gasho labada fasakh waxay tahay cumro kuu xirnayd inaad fasakhdo ood xaj u bedesho awal cumraa kuu xirnayd ood ku soo dhawaaqday inaad fasakhdo ood xaj ka dhigto iyo cagsi xaj baa kuu xirnaa inaad fasakhdo oo aad ka dhigto cumro labada marka axaadiidta marka la fiiriyaa banneeya oo markii nebigu uu xajinaayey dadku waxay maka markii la yimid nin wuxuu ku dhawaaqay xaj keliya nin wuxuu ku soo dhawaaqay cumro keligeed nin xaj iyo cumru isku soo daro markii maka la yimid ee beytka la dawaafay sacyi la sameeyey rasuulka dadku waa kala qaybiyey ninkii xoolo wado sida isaga uu ahaaba nebiga ninkii xoolo wado wuxuu yidhi sidiisa baaqi ha ku ahaado ninkii aan xoolo wadin ee xaj ku soo dhawaaqay ama cumro keligeed ku dhawaaqay ha bedelo muxuu u bedelaan cumruu ka dhigaan ha xiirta timaha saxaabada marka qaar waxaa jira xaj soo xirtay oo ifraad soo xirtay nebigu waa ka bedelay oo wuxuu yidhi bedela xajkiina waxaad u fasakhdaan cumro u fasakha xiirta xalaalooba ilaa saxaabada ay yaabeen oo waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow qaar waxay yidhahdeen sanadkan may gaar ku tahay annaga may gaar noo tahay maya weligeed dakhala yacni cumradii xajkii waa isdhex galeen markaasaa saxaabadu ay yidhaahdeen yacni ilaa qaarkood ay yidhaahdeen ayakruju axaduna ilaa min ilaa minan wamadaakiiruhu taqduru midkaan mina miyuu aadayaa isagoo dakarkiisu manidii ay ku ka qoyan tahay yani isagoo haweentiisii u jimaacay miyuu mina aadaya uu aad ula yahay fasakaas marka waa jaa-is waaye ninkii hadda inta xaj keliya xirto ee markii uu beytka taga dawaaf sameeyo sacyi sameeyo xoole hadduunan wadin waxdhan inta iska bedelo oo iska xeero karo wuxuuna ka dhigaa markaas cumro ninkaas laakiin mutamaticou noqday hadhow waxaa laga rabaa neefaa laga rabaa hadduu awoodinna saddex maalmood inuu ayaamulxaj ku soomo maalmaha kalena toddoba maalin oo gurigiisa fasakha kale cagsi waayo qof cumro keliya soo xirtay baa xaj u bedelaya ka fasakhaasi wuxuu qabsanayaa ama uu ku dhacaa naagta xaydka uu ku dhaco maalan cumray soo xiratay mutamaticad waaye markay maka soo gashee xayd ku dhacay iyadoo xaydkii aan ka qubaysanina xajkii ku soo galay haddaba malxiila marka maxay samaynayn naagtaas maalinta sideedaad bay waxay ku dhawaaqaysaa xaj cumradeedii hore iyadoo wadato oo weli dawaafkiiyay wixii aan samaynin ayay labeyka xajatan dhahaysaa xajkii bay muslimiinta la aadaysaa cumradiina xajkaasii u dhexgelaysaa cumradii ka baaqatay xajkaasii dhexgelaysa taana marka waxaa weeye waa fasqu اlcumrati ila اlxaj labadaasfuqahada marka warar bay ku leeyihiin laakiin nusuusta way ku soo aroortay labada nooc ee faskiga qaala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin qaala xadaanaa fudayl bnu sulaymaan qaala xadaanaa muusa bnu cuqba qaala xadaanii salim bnu cabdillaahi can abihi radia allahu canhu can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalama annahu ru'ya waxaa la arkay wa huwa isaga oo fii mucarasi fii mucarasin mucaras isagoo joogo bidil xulayfa ah bibaطni اlwaadi waadiga calooshiisa qiila lahu waxaa lagu yidhi innaka adiga bibaxaa'a meel bannaan oo badxaa ayaad ku sugan tahay oo quruurax leh mubaaraka mubaarakatan innaka bibaxaa'a baad ku sugan tahay mubaarakatin la barakeeyey waqad anaaqa binaa saalimun saalim ayaa na fariisiyey meeshaa oo owrteennii iyo waxaynii meeshaa ku fariisiye tu'iyey yatawaqaa isagoo ku dadaalayo bilmunaaqi meeshii uu dege bilmunaaqi meeshii hashiisii uu fariisiyey nebiga sal l slam alladii kaana cabdullaahi cabdullaahi bn cumar ou ahaa yuniiqu makaanu fariisintii alladii kaana cabdullaahi ou ahaa yuniiqu inuu fariisinayo hashiisa ama uu degaayo yataxaraa xaal uu ku dadaalaya ibnu cumar mucarasa rasuulilahi sal l slam nebiga meeshii uu degaayo wa huwa meeshaasina asfala min almasjidi masjidka meel ka hoosayso iyuu ahaa alladii masjidka oo bibaطni اlwaadi dooxada caloosheeda baynahum iyaga iyo bayna طariiqi jidkana wasadun baa wasadun min dalika meel dhexe yaa marka dhexdooda ahayd baynahum yani bayna annaasiliina iyo wa bayna ariiqin wasadun min dalikana mutawasadun bayna baطni اlwaadi wa bayna ariiqi dooxada caloosheeda iyo dariiqa meel dhexe ayaa u dhexaysan markaa tarjamada meesha uu ka raba xadiidka meesha iska waafaqayn inaka bibaxaa mubaarakatin baabu gasli اlkhaluuqi ثalaaثa maraati min athiyaabi baabu bayaani xukmi gasli اlkhaluuqi barafuunkii midabka lahay khaluuq waxaa weeyaan barafuunka midabkale laysku dharoobo barafuunkii laysku dharoobayey iska dhaqiddiisa xugug ku soo aroor caddayntiisii buu baab yahay alaaa maraatin layska dhaqa saddex jeer mina qiyaabi dharka laga dhaqo qaala abuu caasim abuu caasim annabiil waxa uu yidhi qaala akbarana bnu jurayj qaala akbaranii caطaa ana safwaana bna yaclىa ahbarahu ana yaclىa qaala licumara radia allahu canhu arini الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga itusi xiina yuuxaa ilayhi marka loo waxyoonayo rasuulka kolka loo waxyoonaya itus buu ku yidhi cumar muusaa ku dhaay qaala waxa uu yidhi fabaynama الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam xilli nebiga biاljiciraanati ama biاljicraanati meesha meelaa uu joogay wa macahu nafarun dadna ay la jiraan min asxaabihi asxaabtiisa ka mida jaa-ahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa taraa sideed arkaysaa seed u aragtaa fii rajulin nin axrama bicumratin cumro xarmaday wa huwa isaga oo mutadammiqun isku dharoobay bidiibin dhiib seed u aragtaa rasuul allow nin cumro xarmaday barafuun isku dharoobay fa sakata nebiyu sal l slam nebigu waa aamusa saacatan cabaar buu aamusa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka caalim haba ahaadee yani xugunka haddii uusan markaas nas u haynin naskiisu uu ka maqan yahay inuu ka gaabsado intii intuu baxdi ka sameeyo uu naskiisa helayo oo aan lagu degdegin axkaamta fasad maxaa yeelay qofka marka uu yani axkaam ama faduu u dhiibaayo yuwaqicu can illaah ilaahay xaggiisa u wareegto ka saxeexayo dee adduunyadan boqorada maanta ku nool ama dadka dowladaha xoogga badan qofkii wareegto faalsaa samaysto oo madaxweyne ama wareegto intuu diyaarsado saxiix faalsaa ku dhufto tiin bara meel laga soo xaday ku samaysto ee la qabto maxaa lagu sameeyaa waa la ciqaabaa soo maa ilaahay subxaana wa tacaala nin yacni xagga alle nin wax ka saxiixaayo ma fakanaa marka isaga ma fakanaayo aaday khatar u tahay qiyaamaha markaas su-aal aad u daran waay aad iyo aad u dhib badan imaam maalik baa nin u yimid markaasuu yidhi meeldheero uga soo qasday konton su-aaluu weydiiyey afar meelahaasu ka jooga afartan iyo lixna laa adri laa adri laa adri markaasuu wuxuu yidhi maa ziltu asmacu maa ka zuulinayo inaan maqlayo imaam maalik imaam maalik imaam maalik adiga ina su-aalihii lagu dhiiba afartan iyo lix ma leh markaasuu wuxuu yidhi orod tag xalaal baad u tahay qof allaala qofkaa aragtid u sheeg maalik waxba ma yaqaan ma dhahmo marka dad aakhiradooda fiirinay ahaayeen iyaga adduunyada wax la dhaho dankama dhah dadkan hadda joogana dad waxaa waaye iyaga u istiirinaya keliya nin walbaa waa istiirinaya wuxuu isku tiirinaya marka ninkii waa gafe in la dhaho marmar waxaa arkee qof baa idaacad soo fadhiisanayo ama telefisyoon waxaa la su-aalaa konton su-aal wax ka badan ma u daahayo kulligii maanta dhan marka waa su-aalihiibuu dhag dhag dhag dhag dhag dhagti ku haya haddaad dhegaysato si fiican u dhegaysatana nin iska daa inay wax yacni inuu fadwoodo inuu ahal u noqdo iska daayin yacni waa ninkii wax loo sheegi lahaayo yacni waxba aan yacni qof xis lahayo dhiiranaanta marka telefisyonaadka dadka soo gelayo dhiiranaantooda yacni aakhir zaman in la joogo waa dareemaya xalaal mir waraca iyo alla kacabsiga aada usii yaraanaan culimmadai hadda dhow soo gaartay sheekh bin baaz yacnii masaa'il su-aal waxaa beri la weydiiyoon ogaay su-aal waxaa la su-aalay masjid jumco laga ooga jumco labaad ma laga oogi karayo markaasu wuxuu yidhi maya markaasaa waxaa la yidhi hadday duruuf keento saas iyo saas muslimiintu kadaa yihiin kan kan markii su-aasha saas looga badiyey wuxuu yidhi laa adri waxaan aad sheegayso ta'amul iyo in la fiiriyay u baahan yihiin waa iska dhaaf sheekh ilalbani isaga laftirkiisa caalim in la yidhaahdo ama la yidhaahdo adii yacni qof caalim uu wax ku tilmaamay ayaa markii waxaas uu dhahayo uu aada uga ooyeyba aada iska ooyey markaasu wuxuu leeyahay innaga cilmiga wuxuu tusaale u soo qaada jiray wuxuu dhihi jiray ina albugaata fii ardina yustansar maa carbeed waay wuxuu dhihi jiray shimbir bugaati la yidhaaha shimbir iska yar yar un tabar badan lahayd meeshii marka gorgor iyo laga waayo iyadaa waxay ka tahay marka iyadaa gorgor ka noqonaysa marka wuxuu isaga saasuu marka tusaale usoo qaadi jiray annagoo dad iska ducafo oo waxba cilmigeenna oo dacfi ku jiro oo wuxuu dhihi jiray daalibcilmi xataa aanan gaarsiisnayna dadku ay gorgor naga dhiganayaan xalaa alla ka cabsiga iyo waxaas saasuu keenaya marka fasakata الnabiyu salى اllahu alayh ibn اljawsi kitaabka wuxuu leey tacdiim اlfutya la yidhaahdo fadwada weynaanteeda uga hadla fasakata الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigi waa aamusa saacatan waqti fajaaءahu اlwaxyu waxyigii baa u yimid faashaara cumaru radia اllahu canhu ilaa yaclىa nebigu cumar marka wuxuu u yeehay yacla bnu umaya ama yacla bnu munaya fajaءa yaclىa yaclىa ayaa yimid wacalىa rasuuli اlahi sal l slam nebigana korkiisa qowbun mara uu yahay qad udilla bihi lagu hariyey dallad oo kale looga dhigay faadkhala ra'sahu madaxiisii buu geliyey faidaa rasuulu lahi sal l slam waaba rasuulkii muxmaru lwajhi wejigiisa mid la guduudiyey uu yahay wahuwa isaga oo yaqidu quurinayo wahuwa isaga oo yaqidu oo markaa quurinayo ayb yani neeftuur oo ku jiro yani oo neeftuurayo culayska waxyiga dartiisa uma suriya canhu waa laga fayday faqaala waxa uu yidhi ayna aladii sa'ala can ilcumrati aawo kii cumrada wax ka su'aalayey fautiya birajulin nin baa loola yimid faqaala waxa uu yidhi iqsili qiiba barafuunka dhaq alladii bika korkaaga iska dhaq alaaa maraatin saddex jeer iska dhaq marka alaaa maraad waa mubaalaqa waha wax walbaa marka la dhaqaayo marka saddexay ku fiican yihin wanzic canka aljubbata jubbadaanna iska dhig nin jubbad wato hawaana xiraamay jubbadiina siib meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa barafuunkii iska dhaq baa layidhi halkan marka mas'alo noo imaan doonto ahlucilmigana ku doodsanaayeen ayaa ku jirto oo waxay tahay qofka muxrimka ah sideeda waxaa la ogsoonaya inuu barafuun marsado fii xaali ixraamihi ma bannaano iyada laakiin mas'alo kalea waxay tahay qabla alixraam hadduu barafuunka marsado oo marka fii ixraamihii uu ka carfaayo barafuunkii ama raadkiisii baaba ku yaalla korkiisa ama maradiisiibuu ku yaallaa say noqona iy ibnu cumar arrintaas waa diidi jiray wuxuu dhihi jiray anoo barafuun leh xarman inaan soo tooso waxaa iiga fiican laami in lay mariyo meeshaasuu dhihi jiray cumar bnu lkhadaab isagana saasuu qabi jiray istidaamatu dib inaynan bannaanayn oo haddii barafuun qofku marsado ee markaa kadib uu xarmado markaa waa inuu iska dhaqaa barafuun maaha inuu kusii daa'im ahaado caa-ishana radi allahu canha iyada waxay dhihi jirtay anaaba nebiga intaan barafuun u mariyey qabla ixraamihi baan barafuun u mariyey asagoo xarmanna barafuunka raadkiisa iyo dhaldhalaalkiisaan uga jeedi jiray bis xadiidkaas caa-isha marka faysal oo wax kala saaraya istidaamatu diib waa bannaan tahay istidaamatu diib marka way bannaan tahay qoladaas marka xadiidkan bay ninkan iqsili diiba baa la yidhi marka waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa marka inaan istidaamada la ogolayn qofku inuu kusii socdo barafuun ou marsaday qabla ixraamihi ma sii wada karo laakiin tan waxaa la leeyahay barafuun maaha waxaane zacfaraan iyo wax midab lehay ahaayeen oo aan nimankaba loo ogolayn amase in la yidhaahdo ninkan fii xaali ixraamihi buu marsaday barafuunka haddaad marka adoo jaahil ah muxrim adoo aad marsata barafuunka say la yeela waa iska dhaqaysaa xadiidkan taasaa laga qaadanaya walidaalika saalim cabdullahi bin cumar wiilkiisa aabbihiis madhabkiisa iyo awowgiis madhabkiisa waa ka tegey lixadiida caaisha uga tegey ukeeni masalada labaadee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay wansic canka aljubbata qof muxrima inuu jubbad wataa ma bannaano maxaa yeeley waa makhiid dhar oo waxaa waaye jirka ku cabiran ma bannaano mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo haddii qofka jaahilnimo barafuun u marsado jubbad uu u gashto wuxuu samaynayaa waa iska dhigayaa wax laga rabana male jahligaa marka macduuru kuya waxyaabahan maxaa yeeley waa tarafug muxaramaatulixraamka waxaa loo qeybiyaa waxna waxyaaba lagu raaxaysto wa oo tarafud iyo raaxo darteed loo reebay kuwaas haddii jahli ahaan uu u sameeyo qofka waxaa weeyaan waxba lagama rabo markaa unbuu iska dhigaa laakiin haddii uu sameeyo ka waran isaala qayb muxaramaadka ka midana waa tacaddi tacaddiga mar waxa kamid ciddi inaad iska jarto timo inaad iska xirto ugaar inaad dishid itlaafa la dhahaa waxaas itlaafka haddaad samayso adoo jahli dartii au samayso amaba adooba macduura tintii aad iska xirtay injir iyo waxday ku galaan fidyada ma dhacayso waa laga rabaa mas'alo kaloo laga qaadanaya waxay tahay dubadda marka la siibaayo see la yeelaa ma la jeexjeexayaa mase kor baa laga bixinaya maxaa la samaynaya kor in laga bixiyaa dhib male intaas madaxaaga uu daboolan yahay oo jubbadan madaxaaga ay daboolayso laa baasa qof waxaa tahay wax iska baabi iska zuulinayo wax dhibaato ilaaliyo axkaamtisna waa laga qaadanaya ibnu xajarna marka meesha waa ku sheegay wqad waqaca cinda abi daawuud ikhlac canka aljubbata faqalacahaa min qibali ra'sihi ayuu ka siibay waxaa kaloo laga qaadana buu yidhi wcalaa ana almuftiya wاlxaakima idaa lam yacrif ilxukma yumsiku xataa yatabayana lahu wacalaa ana bacda alaxkaami tabata bilwaxyi axkaamta qaar in waxyi ku sugnaan jira wain lam yakun mima yutlaa waxyiga qur-aan keliya qasab maaha inuu ahdo sunnada xataa waa waxyi maxaa yeele hadalkan hadda qur-aan maaha nebiga loo waxyooday laakiin waa maxay sunnadu nebiga warkiisa o dhan ba waxyi buu ahaaba in huwa ilaa waxyi ayb wuxuu yidhi wacalaa ana almuxrima idaa saara calayhi اlmakiid nasacahu walaa yalzamuhu tamsiiquhu walaa walaa shiquhu inuu didilaaciyo walaa shaquhu khilaafan lilnaqaciyi wاshacabiyi ayb meeshaas ka horeysana fiiri wafiihi xadiidka waxaa ku sugan faqaala akhlac hadihi اljubata waqsil hada الzacfaraan wاstudila bxadiiث yaclى calىa manci istidaamati الطiibi bacda اlإxraami lilأmri bigasli أharihi min الthawb wاlbadan wahuwa qowlu malik wmxamed bn xasan waajaaba اljumhuuru بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف قصda وqtigaas dhacday وqad ثبت عن عائشة أنها طيبت رsuuل الله صلى اه علي وسلم بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا khلاaف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر أحكاamtana kii dmbeeyaa la qaadana وبأن المأموuرa بغسله kan lays أمra in la dhaqana في قiصة يعلى إنma huوa الkخلوq lاa مطلق طيب barفuun kastaa ma ah فلaعلa ciلة الأمر فيهi ma khاaلضه من الزعفران وqad ثبت النهي عan تزعفر الرجل مطلقا محرما kاna محرما وغayra محرم waxyaabahaas o dhan baa marka xadiidka laga qaatay ayb qلtu لcطاء wasnac fii cumratika cumradaadana ku samayn kamaa tasnacu fii xajatika xajkaaga sidaad ku samaynaysa meesha marka iyadana waxaa laga qaadanayaa iyagu waxay yaqaaneen carabta xajka waxa lagu sameeyo laakiin cumradu ma aysan aqoonin carabtu waa xajin jireen laakiin ma cumraysa jirin haddana meeshaana mowqifkan ninkan su-aasha uu weydiinayo waa cumro cumradii jiciraana wixii cumro lagu samaynaya marka iyaga ma yaqaanaan nebiga marka xajkii ay yaqaaneen ay u celiyeen marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu xukunku weydiiyo uunan garanaynin mid kale ee uu garanayana uu jiro oo isku axkaam yihiin kaas kale waa u celi karta cumradii baynan aqoonin xajkay yaqaanin xajkay u celiy mas'alo taas wasnacdaanna ay utruk waayo isnacdaan bimacnaa marka waxaad samaysaa waxaa laga wadaa waxaa ka tagtaa leanna maxaa yeelay su-aashu waxay ku timid waxa laisweydiinaayo waxay tahay qofka muxrimka muxuu ka tagaa uu ka dheeraanayaa waa waxa laisweydiinayo ee waxa uu samaynaayo maaha waxa laisweydiinayo mas'alaa iyadana ka soo baxayso mas'alada waa maxay alficlu atarku ficlun masalada ka soo baxaysa waxay tahay atarku ficlun shay haddaad ka tagto adiga diiniyan aa uga tagto ficil waayo waxaa samaynaysa khamradii cabideedii baa ka tagtay ilaahay dartiisa uga tagtay ficil baad ku jirtaa marka adiga ficil daaca ah ku dhex jirtaa oo waxaa weeya adtarku ficlun sharaxa halkaanu ku sheegay وqاaل بن المنyر في الxاaشhيةi qwlهu واصنc macnaahu utruk waay لأنa الmuraada ujeedku bayaanu maa yجtanibhu الmxrimu waxa mxrimku ou ka dheeraanayo caddaynteedo fayuؤkadu minhu waxaa laga qaadanaya buu yihi faa'idaة xasanaة wahiya ana tarka ficlu faa'iidadaas wanaagsanna waxay tahay tarkigu inuu ficlo qur-aanka laftirkiisa waa laga qaadan karaa oo ilaahay subxaanaه وataعaalى muxuu yidhi وترى كثيiرا لولا ينهاهم الربانيuن والأحباaر عن qولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس mا kانوا يصنعوuن culmmada يahuudda iyo ruubaankii hadday ka celin lahaayeen dadkan xaaraan cunidda iyo warkooda xun hadday ka celin lahaayeen waa fiicnaan lahay markaasuu ilaahay wuxuu yidhi لaبiئسa maa kaanوu yaصنacuun wixii ay faleen ayaa xun u yidhi yahuud marka waxay faleen waa maxayna tarkuhum alamra bilmacruuf wanahy can ilmunkar waxay iskaga tageen inay macruuf faraan munkar reebaanay ka tageen ka tegistii baa marka waxaa laga dhigay sunci iyo ficil ayaa laga dhigay yamcuuna aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bimaa casow wakaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labiisa maa kaanuu yafcaluuna lirficilaalasheeg ficil may sameeyeen ayaga marka ha ficilkay sameeyeen waa maxay macruufkii inay faraanay ka tageen marka waa la fahma saxaabada markay masjidka dhisaayeen nebiga sal ll l slam ay shaqaynayeen waxay ku halqabsanayeen waxay dhihi jireen low qacadnaa lain qacadnaa wanabiyu wاnnabiyu yacmalu wax saas oo kale waxay yidhaahdeen fadaka mina alcamalu اlmudallalu fadaka mina alcamalu اlmudallalu nebigii oo fadhiy oo shaqaynaya haddaan anagu fadhiisanno iskaga tagno shaqadii waa camal xunay dheheen camalka waa maxay ay sheegayeen fadhiga ee fadhi ma asagaa ficila haa ficil waayo waa tarki masaajid fiqiga badanna waa soo geli karaan oo mararka qaar qofka shay uu samayn karay hadduu ka tago oo ay wax ku hallaabaan damaan in lagu yeeshaa dhici karta hadhow aniga waxbama samaynin ma laga yeelaya maxaa uga tagtaa la dhahay tarkigaagaaba ficil ah meeshaas marka wuxuu yidhi fayuuqadu minhu faa'idatun xasanatu wahiya ana tarka ficlun turuugtu marka waa afcaal wasnacdan baa marka watruk weeyaan marka maxaa yeele siyaaqaa saas sheegaya qultu licaطaa caطaa baa waxaan ku idhi araada alinqaa'a araada ma wuxuu doonay saddexda jeer markuu dhaq leeyahay alinqaa'a nadiifin xiina amarahu markuu amray an yaqsila inuu dhaqo alaaa maraatin saddex jeer qaala nacam buu yidhi inuu zuuliyo oo uu nadiifiyo ayuu doonay nabiga sal wabilahi towfiiq sal allah sal